الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية أهل السنة وسط ودحدحات في باب صفات الله سبحانه وتعالى باب صفات إلهي كصابصا دحدحات بين مركايهين وبين أهل التعطيل الجهمية ولو التعطيل كأهل كأصاحب كأه والجهمية أه يعد كلاء راعدين واللمده وأهل التمثيل يقوليها شبهات أصاحب كالمشبهة إله خلقه ستشبه إلا بضع قولي أدحيا بابك صفاتك أهل السنة وسط بكيه waxay u dhexeeyaan qolyaha qaarkood sifaadka ilaahay waa wada diideen ama bacdi ka miday diideen oo waxay ku sameeyeen taxriif ay beddelayaan macnaheeda aynay diidayaan sifadaa in ilaahay lagu sifeeyo qaar waxaabay leeyihiin sifaadba ilaahay ma laha oo wax sifaaba waa u diidan yihiin waa jahmiyada qolyaha qaarkoodna sifaadkii bay kala qaybiyeen oo bacdi ka midana waa sugeen qayb ka midana waa markaa diideen oo taxriif bay ku sameeyeen oo waxay dooneen inay u celiyaan sifaadka intay sugeen waxay soo marayaan wayabqaa wajhu rabbika markaasay odhanaya ilaahay weji ma lehe waxaa loo jeedaa daato waxay soo marayaan limaa khalaqtu biyadaya markaasay odhanayaan biqudratii baa looga jeedaa ee ilaahay gacmo ma laha wahaakada marka qolyaha taxriifka ku samaynaya sifaadka markaa diidaya dhammaantood ama qaarkood diidaya iyobay u dhaxeeyaan qolyaha sifaadkii intay sugeen guluwiga ku sameeyey ee ilaahay khalqigiisa ku shabbahay oo qolo la yidhahdo mushabbiha ayaa jirta daawuud aljawaaribi iyo qolyo kale oo raacay waxay markaa yidhaahdeen sifaadkan markaa waxaa lagu xambaarayaa sifaat kuwa khalqiga la mida waxaynay markaa iyaguna khilaafeen oo ay beeniyeen aayaadka diidaya in ilaahay khalqigiisa lagu shabaho sida qowluhu tacaala laysa ka midlihi shayun wa huwa asamiicu albasiir marka labadaa qolo ayay u dhaxeeyaan ahlu sunna waljamaca jahmiyana waxaa loo nisbeeyey jahmi ibnu safwaan attirmidi ninkii la odhan jiray ayaa markaa loogu abtiriyey oo loo nisbeeyey jahmu ibnu safwaan ninka la yidhaahdana waxa uu ka qaatay tacdiilka iyo taxriifkaas wuxuu ka qaatay jacd ibnu dirham ayuu ka qaatay jacd ibnu dirhamna waa ninkii ugu horreeye tacdiilka la yimaada waatu ibnulqayim odhanaya waliajli idaa daxa bijacdin khaalidun qasriyi yowma dabaa'ixi alqurbaani id qaala ibraahimu laysa khaliilahu kala walaa muusa alkalima addaani shakara daxiyata kullu saaxibu sunnatin lilahi daruka min akhi qurbaan yacni shaafiyadiisuu ku odhanayaa yacni jacd ibnu dirham waxaa ku udxaystay bimacnaa waxa gowracay oo dilay baa loo jeedaa waa mushaakala marka yacni la tilmaamayo udxiyada oo isaga marka yani ninkii barasaabka ahaa ee ciraaq barasaabka ka ahaa khaalid ibni cabdillaahi alqasri la odhan jiray ayaa maalin ciiduludxaa buu khudbadeeyey markaasu ayuha nnaasu daxu taqabala allahu daxaayaakum dadaw iska udxiyaysta ilaahay udxiyada ha idinka aqbalo wa inii mudixun wa inii mudi wa inii mudix mudixun aniguna waxaan ku udxaysanayaa wa inii mudaxin anigu waxaan ku udxaysanayaa biljacdi bni dirham cala sabiili mushaakal ayuu yidhi laakiin ma aha inuu uga jeeday udxiya ugu baxaysa sidaa ugama jeedo laakiin mushaakala ahaan ayuu markaa hadalkaa u yiri oo lafdiga isu ekaysiinaya sidii markaa yani shaacirku uu yidhi qaalu iqtarix shayan nujid laka dabkahu qul tudbaku lii jubbatan wa qamiisa yani ugama jeedo jubbadda iyo qamiiska in la kariyo laakiin waxa weeye cala sabiil mushaakala ayuu lafdiga u cabiray tanna waa saas oo kale marka waxa weeye khaalid ibnu cabdillaahi alqasri halkaas ayuu ku dilay ninka la yahaa jacd ibnu dirham laakiin fikraddiisii dee waxa qaaday oo hirgeliyey ninka la yidhaahdo jahm ibnu safwaan aljahm ibnu safwaanna maadaama arrinkani ka caanbaxay oo isagu hirgeliyey isagaa loo nisbeeyo jacdiye lama odhane waxa la yidhi jahmiya weeyaan baa layidhi ninkaasi laba shay buu labadaba inkiray wuxuu yidhi ibraahim khaliil raxmaan ma aha markaana wuxuu beeniyey aayaddu ilaah yidhi watakhada allahu ibraahiima khaliila waxaanu diiday inuu ilaahay nebi muuse la hadlay taana wuxuu beeniyey hadalku ilaahay yidhi wakallama allahu muusa takliima markaa ibnulqayim wuxuu odhanayaa shakara daxiyata kullu saaxibi sunnati kullu saaxibi sunnati yani mid kastoo sunno u ehela ayaa yacnii dilka ninkaa la dilay ku farxay oo markaa waxa weeye markaa ku riyaacay lilahi daruka min akhi qurban marka calaa kulli xaal qolada markaa mushabbihada la yidhaahdo oo iyaguna markaa yacni ku shabbahay ilaahay khalqigiisa daawuud aljawaaribiya baa ka mid ahaa waana inagii soo sheegnay tamthiilku inuu u qaybsamo shabbahaadu laba nooc tashbiihu alkhaaliqi bilmakhluuq wa tashbiihu almakhluuqi bilkhaaliq wa tashbiihu almakhluuqi bilkhaaliq marka labada noocba yacni mushabbiha ayaa la odhanaya labada noocba mushabbiha la odhanaya labadaa qolay u dhaxeeyaan baabka sifaatka ahlusunna waljamaaca oo sifaatkii waa sugayaan iyagoo khilaafaya yacni markaa jahmiyadii ahlu taxriif tashbiihna waa diidayaan oo waxay odhanayaan waa kuwo ilaahay u gaara oo aan kuwa khalqiga shabihin iyagoo markaa khilaafaya kuwa markaa mushabbihada wa hum wasatun fii baabi afcaali illahi bayna aljabriyati waalqadariya ahlu sunnuhu waxay yihiin dhexdhexaad bay yihiin fii baabi afcaali illaahi afcaasha ilaahay baabka ku saabsan bayna aljabriyati qolada markaa jabriyada la yidhaahdo iyo waalqadariyati qolada qadariyada la yidhahdo labadaa qolay u dhexeeyaan aljabriya waa kuwa leh ilaahay addoonka waa khasbay oo qadarkii bay sugeen qadarkii markay sugeenna waa ku talax tageen oo guluwi bay ihbaatkii ku sameeyeen ilaahay addoonka u diideen ficilkiisa iyo ikhtiyaarkiisa ay u diideen oo ay yidhaahdeen xaqiiqatan addoonku waxba uma sameeyo awooddiisana wax kuma sameeyo yacni marka awooduu ilaahay siiyey oo wax ku sameeyaa ma jirto ficilkanna ikhtiyaarba uma laha majaas ahaan baa ficilka loogu tiriyaa laakiin xaqiiqatan yacni ficil uma laha addoonku qoladaas waa qolada jabriyada qolada kale waxaa la yidhahdaa alqadariya la yidhahdaa qadariyadu waa kuwa qadarka diiday addoonkay siday ficilkii ikhtiyaarka u sugayeen ayay ku talax tageen ilaa ay qadarkii inkireen oo ilaahay ay yidhaahdeen ilaahay sharka ma qadarin ay yidhaahdeen ilaahay sharka ma qadarin addoommadu ficilka ay samaynayaan ilaahay ma qadarin addoommadu ficilkooda yaga abuuranaya ilaahay ma abuurin ficilka addoommadu ay samaynayaan wahlu majara qaarkood weliba hulaad bay ahaayeen oo ku sitalax tageen oo waxay yidhaahdeen ashyaada dhici doonta ilaahay ma ogeyn ee wuxuu ogaadaa markay dhacdo dabadeed waatay markaa a'immadu odhan jireen imaamu shaafici iyo hayruhu ay odhan jireen khaasimu alqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wa ilaa kafaruu yacnii qolada qadariyada la yidhahdo waxaa kula murantaan cilmiga oo waxaad tidhahdaan ilaahay ashyaadu intaynay dhicin ka hor ma ogaa mise ma ogeyn hadday qiraan oo yidhahdeen waa ogaa yani waxa weye khusimuu waa laga qaalib noqonaya oo waa inay waxa kalena qiraan wa ilaa kafaruu haddii ay markaa qiri waayaan cilmiga waa gaaloobayaan oo miladii bay markaa ka baxayaan waa gaaloobayaan marka waxa weeye waatay sidaas yadaa imaamu shaaficiyi ay odhan jireen laakiin waayadii dambe calaa kulli xaal way markaa yaraadeen baa la yidhi nawawi waktigiisi wuxuu odhanayaa waaba markaa dabar go-een laakiin ibnu taymiya wuxuu odhanayaa waktiga uu joogay oo ka dambeeyey waktigii nawawi way yar yihiin buu yidhi maanta yacni kuwa cilmiga inkirayaa waa yar yihiin buu yidhi waa yar yihiin ayuu yidhi marka waxa weeye calaa kulli xaal labadaa qolo ayay markaa u dhexeeyaan qolada kale waxa weye waa qadariya qadarkii waa isbaatinayaan qadarkii qadarkii waa waa nafinayaan baan ujeedaa qadarkii waa diidayaan qadarkii waa diidayaan qolada jabriyaduna qadarkii waa sugayaan laakiin way ku talax tageen oo addoonkii bay ficilkii iyo ikhtiyaarkii u diideen waxaynay markaa cuskadeen yacni qawluhu tacaala wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa waxay yidhaahdeen ficilka addoonku majaaz ahaan buu u samaynayaa oo loogu tiiriyaa laakiin xaqiiqatan ilaahay baa samaynaya oo laa faacila xaqiiqiya ila allah faacil xaqiiqii ma jiro allah mooyaane laakiin warka noocaas waa baatil yacni addoommadu waxay leeyihin ficil xaqiiqi ay leeyihiin ilahayna ficil xaqiiqiyuu leeyahay marka in la yidhahdo faacil xaqiiqiya allah oo keliya jira waa arrin baatila marka wey arrin baatila weeyaan waayo aayadda lafteeda haddii la eego qad yani marna ficilka waa loo sugay marna ficilka iyo rimaayada waa laga nafyey wamaa ramayta waa nafyi id ramayta waa ihbaat id ramayta marka rimaayadii iyo ganitaankii ramigii marna waa loo sugay marna waa laga nafyey marka waxa weeye si aan tanaaqud uga dhicin waxaa la odhanayaa almuhbatu hayru lmanfiyi ramiga la sugay iyo ramiga la diidayaa waa kala duwan yihin waa kala laba waa kala laba sidaasaa la odhanaya ee isku mid laguma xambaarayo waayo tanaaqud baa ka dhalanaya tanaaqud ayaa ka dhalanaya marka macnuhu wuxuu noqonayaa yacni midna waxa weeye laba shay bilowga ganitaanka iyo meesha uu ku dhammaado labadaba waa ganitaan ridista faraha laga rido gacmaha laga rido waxa weeye waa ganitaan waa bilowgiisa dhammaadka meeshu ku dhammaanaya uu ku dhacayaana iyaduna waxa waa nooc rami ah marka waxaweye mid walba magicii waxa wadaaga bar bilowga iyo bar dhammaadku labadu waa wadaaga waa wadaagaa midna waxa weeye waa xadfi midna waa isaaro marka waxa weeye macnuhu wuxuu dhacayaa labadaasaa lagu kala xambaaray wamaa ramayta ay wamaa wamaa wamaa asabta id xadafta id ramayta ay id xadafta walaakina allaha rama ay asaaba yacni sidaas ayaa marka lagu xambaaray marka sidaas aawadeed baan wax tanaaqudi aayadda aynay uga jirin marka ahlu sunnuhu weliba marka haddaynu wax kale kusii darro haddii siday sheegayaan markaa loo dhiso wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa oo layahay ficil kasta waa caynkaas oo ilahay baa xaqiiqatan u samaynaya ee waxyaalo marka yacni fawaaxisha ayaa ka dhalanaysa marka layahay wamaa sallayta id sallayta walaakina allaha salla wamaa sumta id sumta walaakina allaha saama wamaa zanayta id zanayta calaa raacinaya wamaa kafarta id kafarta wamaa dalamta id dalamta yacni waxay noqonaysaa waxyaalihii fawaaxishta rabbi in lagu sifeeyaa ka dhalanayso ka laazimaysaa shaygay ka laazimen isaguna inuu baatil yahay maa lazima minhu baatilun fahuwa baatil oo in ilaahay dulmi iyo kadib iyo waxa weeye markaa zine iyo kufri iyo liwaad in loo sugo ayaa ka laazimaysa cala hada ra'yi taasina waxa weeye baatilnimadeedu waa waadix oo waa iska cada marka faacil xaqiiqigii ma jiro allah mooyaane sidaasay baatil u tahay sidaas ayay baatil u tahay calaa kulli xaal ahlu sunna waljamaaca labada qolo ee jabriyada iyo qadariyada qolo waliba markaa wanaagga ay hayaan waa qaateen xumaanta ay hayaanna waa ka tageen qolada jabriyadu wanaagay hayaan waxay tahay inay qadarkii isbaatiyeen oo ay sugeen xumaantay hayaanna waxay tahay inay addoonka ficilkiisii u diideen iyo ikhtiyaarkiisii oo ay yidhahdeen waa khasban yahay xumaantooda inaga tuur qolada qadariyaduna wanaagay hayaan waxay tahay waa inay addoonka ficilkiisii iyo ikhtiyaarkiisii u sugeen oo ay yidhaahdeen isaga ayaa yacni dooranaya ficilka awooddiisaanu ku samaynayaa ficil xaqiiqiyana waa leeyahay ficil xaqiiqiyana waa leeyahay majbuurna ma aho yacni taacaadka iyo macaasida laguma khasbin laguma khasbin marka waxa weeye ahlu sunnihi labadaasay u dhexeeyaan oo waxa weeye iyagu waxay leeyihiin qadarku waa sugan yihiin afartiisii martababa waa la sugayaa cilmun kitaabatu mawlana mashii'atuhu wa khalquhu wa huwa iijaabun wa takwiinun afarta beytkaa lagu kulmiyey afartaba waa sugayaa hadday tahay ogaalku ilahay ashyaada sii ogaa qoraalkuu sii qoray afcasha dhacaysa inuu abuuray inuu doonay inuu markaa ay dhacaan kullu daalika way sugayaan waana yacni waxaynay odhanayaan addoonku wuxuu leeyahay ficil xaqiiqiya ikhtiyaarkiisa iyo iraadadiisaanu ku samaynaya yacni ikhtiyaarkiisa iyo iraadadiisa iyo qudro uu ilaahay siiyey ayuu ku samaynaya taasina diidi mayso qadarkiisa sidaas ayuu labadaa qolo ayay u dhexeeyaan culamada qaarkood labada qolo labadaba waxay ku magacaabaan qadariya jabriyada iyo qadariyada laakiin waxay yidhahdeen waa qolna qadariya muhbita qolna waa qadariyatu nufaa qadariye qadarka sugaysa iyo qadariye qadarka diidaysa qadariye qadarka sugaysa waxay ku magacaabayaan jabriyada qadariye qadarka diidaysana waxay ku magacaabayaan kuwa qadarka diida ee muctasilada iyo kayrkoodba ka mid yihiin marka waa saas wa fii baabi waciid illaahi bayna almurji'ati waalwaciidiyati min alqadayati wagayrihi baabka goodiga ilaahay ku saabsan waxyaaluhu ilaahay ciqaab ku goodiyey waxay yihiin wasat bay ahlu sunnuhu yihiin oo u dhexeeyaan bayna almurji'ati qolada murji'ada la yidhahdo waalwaciidiyati iyo qolada waciidiyada la yidhahda waciidka ku talax ku talax tagtay isbaatkay waciidka sugaysay bay ku talax tageen kuwa waciidiyadoo min alqadariyati qadariya iyo wakayrihim kayrkooda ahaatay sida markaa khawaarijta qadariyaduna muctasiladu waa qadariya waana waciidiya oo qolada waciidka ku talax tagtuu ka mid yihi marka qadariyada hadda waxaa looga jeedaa yani muctasiladii iyo wakayrihi baabka waciidka qolyaha qaarkood wacdigay ku talax tageen iyo ballanqaadada markaa sawaabka iyo khayrka loo ballanqaadayo qolana waxay ku talax tagtay waciidka iyo goodiga iyo ciqaabka la ballanqaadayo ciqaab la ballanqaadayo marka waxa weeye ahlu sunnuhu labadaa qolay u dhexeeyaan labadaa qolo ayay u dhexeeyaan oo waciidka iyo wacdiga labadaba waa sugayaan midnaba kuma talax tegayaan midnaba quluwi ku samayn maayaan midnaba quluwi kuma samaynayaan murji'adu waxay leeyihiin adigu ilaa saddex firqo ayay isu soo ururayaan ilaa saddex kooxood bay isugu soo ururayaan murji'ada qolada la yidhaahdaa qolo qabta iimaanku inuu ku kooban yahay waxa qalbiga ku jira waa qolo iyaguna asnaaf bay weliba isi qaybsamaan qole waa macrifatu lqalbi qura qolele waxaweye waa tasdiiqu lqalbi keliya qolole waa tasdiiqu lqalbi iyo weliba marka acmaal quluub wax ka mida raaceen intaa isku soo xooriyo waxay isku noqonayaan qolyo ku koobay iimaanka qalbigoo keliya waa nooc qolo labaad oo murji'ada ka midi iyagu waxay leeyihiin iimaanku wuxuu ku kooban yahay annutqu billisaani faqat afka in lagaga dhawaaqo keliya waa wulaatu lmurji'a waa qolada la yidhahdo alkaraamiya ama alkiraamiya labada mid walba waa loo dubtiy alkiraamiya iyo alkaraamiya oo kaafka la fariyo radana la sheeg qoladaasi waxay u nisbo sheegtaan in la yidhahdo maxamed ibnu kiraam ama ibnu karaam assijistaani ninkaasay u nisbo sheegtaan marka waa mushabbihu baabka marka la marayo sifaatka waa mushabbihu baabka asmaau liimaan walaxkaam iyo waciidka marka la joogana waa murjio waa murjio xagga xagga fiqiga shaaficiyay sheegtaan shaaficiya ayay sheegtaan tasawuf iyo waxyaalo kalena waa ku sugnaaya marka qolada la yidhaahdo alkiraamiya ama alkaraamiya waxaynu hadda joognaa baabkii waciidkee iyagu xaggaa waxay ka yihiin murjio waxayna leeyihiin iimaanku waa nutqu bilisaani faqat annutqu bilisaani faqat ayaa waxay tahay iimaan xadiisuljaariyana waa daliishanaya laakiin waa inagii soo sheegnay xadiiski inaanu daliil u ahay iimaankuna kuma koobno keliya kelmad afka laga yidhaahdo xadiiskaasna waxaa lagu xambaarayaa iimaankii xukmiga ah waayo qolo kaleoo saddexaad iyagu waxay leeyihiin iimaanku waxa weeye waa annutqu billisaan ama aliqraaru billisaan carabka in laga qiro iyo watasdiiqu bilqalbi ama walictiqaadu bilqalbi in qalbiga laga rumeeyo ama qalbiga laga ictiqaadiyo iimaanku waa laba markaa nooc waa laba waxoo laysu geeya laysku yidhahda waa tunaa'i bay yidhahdeen afkoo laga rumeeyo iyo qalbigoo laga rumeeyo labadaasoo laysu geeyo ayaa waxa la ysku yidhaahdaa iimaan acmaasha saalixiina iimaanka kama mid aha marka adilada lagu soo arooriyo sheegaysa acmaashii in iimaan lagu magacaabay waxay odhanayaan majaaz ahaan baa loogu magacaabay majaaz ahaan ayaa loogu magacaabay qolada ashaacirada iyo maaturiidiyada labada qoloba waa murji'a weyn waayo ashaaciradu waxay qabaan iimaanku inuu yahay tasdiiqu lqalbi faqat waana ka muransan yihiin afka in laga qiraa iimaanka ma ka mid tahay mise kama mid ah ma shatrun baa mise waa shartun bimacnaa waxa weye iimaanka kama mid ahe waa shartun liijraa'i alaxkaami baa bacdi ka mid leeyihin waana qowlkay u badiyaan bacdi kalena waxay leeyihiin maya waa qayb ka mida laakiin sida agtooda murajaxay waxay tahay iqraarka afka laga qiraa inay tahay shartun liijraa'i alaxkaami axkaamta iimaanka adduunyada ay ku leedahay in lagu dareeriyay sharti u tahay qiritaanka afka laakiin xaqiiqatan iimaankii ugama mid aha ee inagunba ku kala aqoonsanayna qofkan inuu muumin yahay si uu axkaamtu markaa muuminku leeyahay loo siiyo iyo inaanu muumin ahay taasaynu ku kala garaya laakiin cindaallaahi hadduu qalbiga ka rumeeyo cindaallaahi muumin buu ka yahay waana ku badbaadaya waxa la yidhi hadda abu taalib muxuu ku badbaadi waayo ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فلولا الملامة وحذار مصبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت فلقد صدقت صدقت فلقد صدقت وكنت قبل أمينا يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إن نفتح أي شيء لكن وحلوك الرواية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله markii ugu dambaysay wuxuu ku hadlay huwa calaa millati cabdilmutalib culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yani ana inuu yidhi baa markaa waxaa raajixa laakiin ruwaaddii soo warinaysay baa karaahiyaysatay inay ana yidhaahdaan markaasay dabeedna bedeleen oo yidhaahdeen huwa calaa millati cabdilmutalib inuu isagu huwa yidhina waa soo ogaa ay tahay cala sabiili tajriid waxay yidhahdaan qolyaha balaaqada oo macnuhu u dhacayo inuu iska dhigay kaanahu laba shaksi inuu yahay oo waxa weeye yacni isagii markaa jasadkiisi iyo naftiisii kaanahu inuu laba ka kala dhigay oo uu mid ahaan midna hadlayo midna sheegayo oo uu laba qof oo kale isku matelayo taasna waxa weye arrin macruufa tajriid baa la yidhahdaa waa la yaqaan qolyaha qaarkood baa tajriidka ku xambaara qifaa nafkii midikamaa xabiibin wa manzilin oo qifaadu markaysaga inay tahay calaa sabiili tajriid yani ayaa bacdi kamid ku xambaara xataa lugada soomaaligana waa minku ku yaqaan maalan nimanka shucaradii markay gabayayaan gabayadooda haddii layaha noo tiri wuxuu kaaga bilaabayaa hadal wuxuu yidhi wuu ka warramaya isagaa is sheegaya haddana wuxuu leeyahay wuxuu yidhi waxaad moodaysaa qof kale inuu sheegay marka huwa lafteeda inuu isticmaalay waa mid isku ley calaa kulli xaal waxaa ku soo degay shaaniga abu aalib qawluhu tacaala inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa aayaddaas marka gaalnimu ku dhinto ilahay agtiisana kama anficin rumayntuu qalbiga ka rumaysnaa ee musadiqa ka ahaa ma anfic marka shartu liijraa'i laxkaami hadday tahay maxay abu taalib u anfici weynay cinda allahi waata laynoo sheegay naarta inuu gelayo markaa haddee halkaa rays magaadhada in naar loo saarayo ay maskaxdiisu halkaa ka kurkurlayn doonto bimacnaa waxa weeye naarta addimada u saaran baabacooyinka addimada u saaran ayaa maskaxdiisu markaa la kurkurlaynaysa oo la karaysa halkay shiddo iyo ciqaabka haddana wuxuu yahay ahlu naarka ka ugu ciqaabta sahlan ciqaabtiisa ugu fulba calaa kulli xaal murji'adu saddexdaa qaybood aynu sheegnay u qaybsan qolo leh waa wax qalbiga ku sugan oo keliya iimaanku iyo qolo leh iimaanku waxa weeye waa wax yacni ku sugan afkaoo keliya ku sugan afka laga yidhaahdo oo qalbiga in laga ictiqaadiya acmaasha in la sameeyo midnaba iimaanka kama mid aha iyo qolo leh maya laba la isu geeya iimaan isku ah afkoo laga qiro iyo qalbigoo laga rumeeyo xagga waciidka haddii la eego taasi waa xagga iimaanka waynoo soo socotaa laakiin labadu xogaabay calaaqalayna xagga waciidka murji'adu waxay leeyihiin yani laa yaduru maca aliimaani dembu yani iimaanka la shirkiisa dembi waxba yeeli maayo saas aawadeeda ruux kasta oo iimaankii la yimaadaa waxa uu yahay mid waxa weeye la jannaynayo oo jannaduu gelayo waxaana laga sheegaa inay yidhaahdeen ruux markaa waxa weeye muslimiinta mu'miniinta ka mid oo iimaan qalbigiisa ku jiro oo la cadaabayaa ma jiro sidaana waa laga sheegaa inkastuu shekhulislaam ibnu taymiya uu yidhi waa laga sheegaaye laakiin anigu markaysaga waxaan axad mucayana oo hadalkaa ku tiraabay oo ka mida ma arag marka baabka waciidka wacdigii bay ku mubaalaqoodeen waciidkiina indhahay ka laabteen nusuustii waxay ku eegayaan ahlulbidacu yani yanduruuna ila nusuusi bicaynin cawraa il cawaran bay ku eegayaan bacdi nusuusta ka mid ay arkayaan bacdina waa ka indhala'yiin iminka qolada murjiyadu waxay aragtay waciidka waxay aragtay wacdiga iyo wacdiga iyo ballanqaadka iyo jannada adilada sheegaysa iyo dembi dhaaf laakiin waxay ka indhabeeleen adilada sheegaysaa goodiga iyo ciqaabka qolada waciidiyadu muctasile iyo khawaarijba qadariyadu muctasiladu uga jeedaan waayo fii baabi alqadar muctasiladu waa qadariya waa nufaat lqadar marka qolada markaa muctasilada iyo khawaarijtuna waxay iyagu arkeen adilada waciidka iyo goodiga sheegaysa iyo ciqaabka waxayna ka indhabeeleen adilada sheegaysa wacdiga iyo jannada iyo ballanqaadka wanaagsan saasay ka indhabeeleen marka yanduruuna ila nusuusi bicaynin cawraa sidaas waciidiyadu wixii wacdi iyo ballanqaad iyo janno ku saabsan yacni marka waxa weeye waa waa ka ilaabtay oo may arag laakiin waxay indhuhu marka u muuqday uun waxyaalaha goodiga sheegaya ciqaabka marka waxay qabaan waxa layahay nufuud lwaciid nufuud lwaciid waciidku inuu fulaayo oo dadka fasaqada ee muslimiinta ee naarta loogu goodiyey ilaaba ilaa inay naartii gelayaan weliba ay ku waarayaan taana waxay inkirayaan axaadiista mutawaatirka ee ku soo aroortay shafaacada oo dad markaa naarta galay oo qalbigooda iimaan ku jiro in naarta laga soo bixin doono adilada sheegaysa taasay marka waxa weeye beeniyeen oo waxay yidhaahdeen dadka ahlulkabaa'irka ay naarta waa gelayaan naartana waa ku waarayaan weliba abadal aabaad bay ku jirayaan sidaas iyada ah ayay yidhahdeen waxaanay cuskadeen nusuusta qaarkood oo xoogaa markaa sheegaysa khuluud waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazauhu jahannamu khaalidan fiiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يعني أدلة يقوى الله متكأة وقلود كسو أروري أي مركع نوعا ما عسكرين لكن على كل حال taaswaa ynu soo aragnay aayadda waman yaqtul mu'mina mutacammidan marka ahlu sunnuhuna taimtaa kala jawaabnay bay aayaadka kalena kala jawaabayaan weliba waxa dheer waman yacsi illaaha warasuulahu yani cisyaanka waxaa lagu xambaaraya cisyaankii kaamilka ah waxaa jira cisyaanun kaamil iyo cisyaanun duuna cisyaan cisyaan kaamil waa cisyaanka gaalnimada ah oo in ilaahay wax walba lagu caasiyo wax walba in ilaahay lagu caasiyo waa cisyaan dhammaystira marka cisyaankaa gaalnimada haddii lagu xambaaro waa kii dhammayska tirnaaye dee waxay noqonaysaa ayaddu inay gaalada ku saabsantahay waman yacsi illaha warasuulahu yani mutacallaqi waa la xadfay fii maada fii kulli shay qaacidaduna maxay tahay xadfu almutacallaq yufiidu tacmiim mutacallaqa in la xadfaa waxay faa'iidaynaysaa tacmiim camyeelis marka wax kastaba ku ilaahay ku caasiyey rasuulkiisa fa ina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada wahakada marka calaa kulli xaal ahlu sunnuhu sidaasay u dhexeeyaan marka wacdiga iyo waciidka labadaba waa sugayaan waxaynay leeyihiin waxyaalaha waciidka ku saabsan waxa markaa dhammaantood waxa istisna u noqonaysa oo dhammaantood u taalla wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wax alla waxa aayaadka ku soo arooray ahlulkabaa'irka waciid loo sheegaayo oo naar loogu goodiyaayo waxa mid walba u taalla qaacido qaacidadaasi istisnoo kale u noqonaysaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeya cidduu doono ilahay u dhaafaa taas marka macnuhu wuxuu noqonayaa yani marka waciidka la sheego la yidhaahdo kacaynkaa iyo caynkaasi naartuu gelaya inuu ilaahay u dhaafo mooyaane saasuu markaa macnuhu sidaas ayuu markaa macnuhu u noqonaya marka taana saasida waxay kaloo ahlu sunna waljamaca ay qabaan qof naarta galay oo markaa muumin oo qalbigiisa markaa yani in yar oo iimaan oo saxiixi ku jirto inaanu naarta ku waaray ee uu janno ku dambaynayo saas yadaabay ahlusunna waljamaca qabaan waxay kaloo qabaan kollayba horta bacdi ahlulkabaa'irka ka midoo la cadaabaya waa jiraan ila haddii kale waxaa ka dhalanaysa in axaadiistii rasuulku sala allahu alayh wasalam si khilaafsan inay dhacdeen ila nebiga inoo sheegay sala allahu alay slam xadiiska mutawaatirka dad badan oo marka waxaway tukan jiray oo salaadii jiray oo shahaadan jiray inay naarta geli doonaan oo shafaacadiisa laga soo saari doono qaarkoodna markaa biraxmati arxam iraaximin laga soo saari doono marka haddii la yidhahdo waxa bannaan inaan markaa yani inay naartaba gelin ahlulkabaa'ir oo dhammi waxay noqonaysaa siduu nebigu sheegay si khilaafsan inay dhacdaa bannaan wey taasna waa ba kadib bay noqonaysaa nebiguna sala allahu alay wasalam waa ka nasahaye inuu inuu kadib sheego marka taana sidaas yeedaa marka baabka waciidka iyo goodiga ku saabsan ahlu sunna waxay u dhexeeyaan murji'ada iyo waciidiyada alwaciidiyana waxaa la isku yidhaahdaa almuctazila iyo alkhawaarij marka alqadariya muctaziladu uga jeeda wagayrihimna khawaarijtooda uga jeeda wa fii baabi asmaai illahi wa hum wasatun dhexdhexaad bay yihiin fii baabi asmaai liimaani fii baabi asmaai liimaani baabka ku saabsan magacyada iimaanka iyo wadiini magacyada diinta bayna alxaruuriyati qolada khawaarijta iyo walmuctasilati muctasilada oo iyagu daraf ah oo gees ah bay u dhexeeyaan iyo wa bayna almurji'ati waljahmiya iyo qolada murji'ada la yidhaahdo iyo kuwa jahmiyada la yidhaahdo oo iyaguna daraf kala ah asmaa liimaan wadiin waxa weeye waa magacyada iimaanku leeyahay baabkan waxaa kaloo la yidhaahdaa baabu alasmaa'i waalaxkaam marka waxa isku macnaha baabu alasmaa'i waalaxkaami iyo baabu asmaa'i aliimaani waddiin baabkani waa magacyo oo qofkama waxaa lo odhanayaa muumin mise kaafir mise faasiq mise munaafiq waa magacyo baabu alasmaa'i waalaxkaami xukumuu leeyahay oo muuminkii adduunyada xukun buu ku leeyahay yacni marka kaafirkiina xukun buu leeyahay axkaam buu adduunyada ku leeyahay fii axkaami dunya faasiqi axkaam buu adduunyada ku leeyahay wahaakada munaafiqi saasi leeg aakhirana axkaam bay leeyihiin oo muuminka iyo faasiqa iimaankiisu naaqiska yahay laakiin wax iimaani ku sugan yahay iyo munaafiqa iyo kaafirka aakhira isku axkaama adduunyadana isku axkaama marka maadaama magaciyo iyo axkaam labaduba ay ku sugan yihiin baabul asmaa'i walaxkaami baa leeyahay asmaa'ul iimaani marka la leeyahayna waxaa loo jeedaa magacyada iimaan oo mu'min qofkii la odhanayo oo la odhanayo mu'min ama mu'minun naaqisul iimaan la odhanayo ama faasiq la odhanayo la odhanayo iimaankii waaba ka baxay ama kaafir la odhanayo marka waxa weeye magacyadii diinta iyo waxa weeye marka iimaanka magacyadiisii yacni saasaa loogu magacaabo waxay u dhexeeyaan qolyaha waciidiyada iyo qolada murji'ada la yidhahdo waciidiyada oo khawaarij iyo muctasile ah iyo murji'ada oo murji'atljahmiya iyo murji'a caadiya u qaybsan murji'a khaalisa calaa kulli xaal waynu tilmaannay waxbaynu ka tilmaannay qolada murji'adu iimaanka waxay ka yidhahdeen saddexda firqa ay isugu soo ururayaana sheikhulislaam ibnu taymiya uu ku ururiyey kitaabkiisa majmuuc fataawahana oo mujalladka toddobaad iyo keyrkiiba ku yaallaana waasaynu sheegnay sidaa saddexdaa firqo bay isugu soo saddexdaa nooc bay isugu soo urureen marka waxay dhammaan leeyihiin laa yaduru maca aliimaani dembi iimaanku ma ziyaado mana nuqsaamo murji oo dhan baa isku waafaqsan laa yaziid walaa yanqus taasna waxaa la beeninayaa nusuustii siyaadada iimaanka ku soo aroortay iyo nuqsaanta iimaanka ku soo aroortay liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim liyasdaada aladiina aamanuu iimaana yacni adilada ku soo aroortay iimaanka siyaadadiisa iyo nuqsaantiisa maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diini aglaba lidii lubbi minkuna nuqsaan diin wa nuqsaan liimaan من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني إيمانك بعضه أضعف من بعض إن الزيادة كان لي يبقى لك كصبحيس مركا على كل حال قليها خوارجته وحيلي قفك الذنوب تكبائرتها لي مادة وكافة إيمانك وكب حيوانك وحي عسكنا يا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ku kastoo caasiya oo dembi kabiira la yimina mas'aladaa uu la yimi shareecada kuma xukumin bayda maadaama aanu mas'aladaa shareecadii ku xukumin waxa uu noqonayaa xaakimun bigayri ma anzala allah fi hadi almas'ala idan wuxuu noqonayaa kaafir nusuusta kale ee markaa dunuubta qaar kufriga ku magacawdana waa cusub tafaasiil badan baa adigu calaa kulli xaal ku sugan laakiin gaalibka markaa khawaarijtu saasay mareen laakiin bacdi khawaarijta ka mid a oo leh kabaa'irta qofka gaal ku noqon maayo kaafiru shirkin ku noqon maayo waa kaafiru macsiya oo waxaa jira yacni kufru nicma iyo kufru shirki baa kala jira sida ibaadiyadoo kale saasay odhanaya ibaadiyadu waa fiqa min alkhawaarij marka waxay leeyihiin qolyahaasina calaa kulli xaal yacni milladii ka wada bixi maayo قول قولك معتزلة كله آية يقول كتب بعض كلا خوارج تكمل وحي إليهن كبائر تقار بيقفك كقار يسينيا لكن كبائر تكموضة قار يسينيا قارنا إصرارك كبائر تلقود دائمه بيكو قار يسينيا خوارج تكمل لكن كبائر ذا هتيل لي مادة كبيرة ده وأن لقود دائما إصرار لولا إمام كما قار يسينيا نجدات كلا بايقنا سألك الشيء حيلا دين قفك هدو كذبك وإصراره أو عاديسته فقالوبيا لكن مرئي الله ما قالوا مرئي الله ما قالوا آه مركا على كل حال تانا مركا وحوي وطاس لكن سيدا يخوارج تقبضين واصلة هرين الشيء معتزلة وحيليه روح وعطو مركا يعني لي ما ددن بكبيرة إيمانك وكبحي gaalnimana weli ma gaadhin hog dhexe ayuu joogaa in hadduu madiine ka yimaado maka aanu soo gaadhin miyaa la odhanayaa madiinuu joogaa ama makuu joogaa waxaa lagu yidhi mayo waxaa la odhanayaa meel dhexu joogaa dee ninkaas diintii waa ka dhaqaajiyey markuu dembi kabiiro oo weyn la yimi gaalnimadiina weli ma gaadhine meel dhexu sii socdaa marka waa sidaa jirta gaalnimada iyo iimaanka udhaxaysa magaciisana faasiq baa la yidhahdaa bay yidhahda muuminna la odhan maayo kaafirna la odhan maayo faasiq baa la yidhahdaa oo martabadaa dhaxe axkaamta adduunyada iyo magaca ayay isku khilaafsan yihiin khawaarijta axkaamta adduunyada iyagu waxay leeyihiin cismadii islaamnimo waa u baahan oo dhiiggiisu waa dhowran yaho lama daarin karo faasiqa iska ahaadeen lama dili karo xoolihiisana lama qaadan karo axkaamta adduunyada waxay waafaqsan yihiin ahlu sunnaha hadday tahay munaakaxaadka iyo dhaxalka iyo axkaamta muslimiintu leeyahay bay dhahaan faasiqaas laakiin maxay ku kala duwan yihiin iyagii khawaarijtu waxay ku kala duwan yihiin inay iyagu faasiq ku magacaabayaan oo kaafir aynay u ogolay muctasiladu iyo inay leeyihiin axkaamta adduunyo wuxuu leeyahay xukumka muslimiinta ayuu leeyahay oo man badala diinahu faqtuluuhu ma soo gelayo khawaariju laakiin waxay leeyihin wuu soo gelaya waa gaal oo gaalnimaa loo dilaya diinkiisuna waa bannaanya waana kaafira waa gaal laakiin muctasiladu waxay leeyihin maya kaafir maayo waa faasiq diinkiisuna waa dhowran yahayo siduu u dhowrnaabuu ku baaqaya marka halka axkaamta adduunyada ku saabsan khilaafkoodu waa khilaaf macnawi ah oo xaqiiqi ah laakiin axkaamta adduunya marka laga tago axkaamta aakhiro khilaafkoodu waa lafdi oo makaafir baa lagu magacaabaya mise faasiq baa lagu magacaabaya lafdigaasay isku khilaafsan yihiin laakiin maxay isku waafaqsan yihiin ama faasiqa lagu magacaabo ama kaafira lagu magacaabee dembigaa kabiiradaa kala yimi ee ku dhintay aan ka toobad keenin inuu naarta ku waarayo abada alaabaad way isla ogolyihin waa isku waafaqsan yihiin taas iyadu laaxin malaa weeye inuu naarta gelayo ku waarayo aan cidi ka soo saaraynin taas iyadu waxa weeye khilaaf kuma jiro almuctazila waalkhawaarij asxaabu lkabaa'ir inay naarta ku waarayaan waa isku waafaqsan axkaamta adduunye waa isku axkaamta aakhiro waa isku waafaqeen axkaamtii adduunye iyo magacana waa ku kala tageen waciidiyana waa isleeyiin waa saas qolada murji'ada iyo jahmiyadu jahmiyadu marka la joogo baabu sifaat waa jahmiye oo sifaatkii waa wada inkiray baabu alasmaa walaxkaam marka la joogana waa murjia bal waa qulaati murjia waayo jahmi ibnu safaan wuxuu ihi iimaanku waa macrifada qalbiga keliya qalbiga in laga garta keliya markaa iimaan la yidhahdaa hadda macrifada iyo ictiqaadkana farqa udhexeeya haddii iimaanku macrifada qalbiga keliya yahay muxuu fircawnba markaa u noqday markaa kaafir ila macrifadii qalbigu xaasil bay ahaya bale wax ka badan baa xaasil ahaa yaqiinu nafsi baa joogay وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا waxay mushrikiintii carbeed u noqon waayeen mu'miniin fainahum laa yukadzibuunaka walaakina aalimiina biaayaati illahi yajxaduun qalbiga kaa deenin maayaan laakiin aalimiintu aayaadka ilaahay afkay ka inkirayaan oo ka dafirayaan laakiin qalbiga kama beenayaana qalbiga waa ka rumaysan yihin oo waa garanayaan inaad xaq tahay nebi xaqa inaad tahay oo rasuul xaqa tahay waa garanaya waqtiyada qaarkoodna waaba sheegi jira abujahl waa kii yidhi annagiyo qusay ibnu kilaab waa tartamay maqsuum ibnu yaqada iyo qusay ibnu kilaab waa tartamay markaanu kala bixi weynay bay yidhahdeen nebi samada looga soo waxyoodaa naga mida wallahi annaguna rumayn mayno ilaa nebi samada looga waxyoodaa naga soo baxay marka wuxuu ka ahaa arrinku cinaad juxuud buu ka ahaa iyo dafiraadu da waaya abu aalib muxuu noqon waaye muumin ila macrifadii qalbiga iyo tasdiiqi qalbigu waajib calaa kulli xaal ahlu sunnadu labadaa qolay udhexeeyaan oo waxay leeyihiin yani ka dunuubta kabaa'irtaa la yimaadaan ka toobad keenini asluliimaan waa hayaa marka waxaa la odhan karaa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi yani intaas oo murakaba bimacnaa intaasoo isla socota ayaa laga qabay waa min baabi xulwun xaamidun haada xulwun xaamidun khabar bay isla tahay baa marka mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi khabar bay isla tahay mar keliyuu labada wada yahay iimaankiisii buu muumin ku yahay faasiqna kabiiradiisu ku yahay mar buu labada wada yahay qolo kaloo ahlu sunnaha ka mida waxay ka cabireen inay yidhahdaan mu'minu naaqisu liimaani waa muumin iimaankiisu uu naaqus yahay waafi ma aha waa naaqus qolo kalena saasay ka cadeen qolo kale oo saddexaad oo ahlu sunnaha ka midu waxay ka tilmaameen oo iyagu yidhaahdeen kharaja min aliimaani ila alislaami laa ila al iimaan ninkani waa ka baxo ka dhaqaaji gaalnimo se uma bixine islaamnimu u baxay yani iimaankii waa ka baxay islaamnimaanu u baxay laakiin gaalnimo uma bixin iyadoo asluliimaan ruuxan ku sugan tahay haddana odhan mayno annagu mu'min laakiin waxaan odhanaynaa waxa weeye waa muslim baan odhanaynaa saddexdaa cibaaro oo ay ahlu sunnuhu markaa qaarba mid tilmaameen nuxurkooda iyo macnahoodu waa isku alfaada iyo erayadaa kala duwan laakiin isku macnay u wadaan oo xagga macnaha kuma kala duwana lafdiyada ayaa tacaduday oo farabatay laakiin macnuhu waa islaam marka taana sidaas yada ah marka labadaa qolay u dhexeeyaan ahlu sunna waljamaca baab alasmaa walaxkaam ama baabu asmaa aliimaani waddiin waxay u dhexeeyaan qolada waciidiyada oo khawaariji iyo muctasile ahaatay iyo qolada murji'ada iyo jahmiyada labada qolo ayay markaa udhe iyaguna isku taraf ah labada horena waa isku waa isku waa isku waa isku gees labada dambena waa isku gees xaruuriya waa khawaarijta wey meel xaruuraa la odhan jiro ay degeen markay baxeen oo ciraaq ka mid ah meeshii baa loo nisbeeyey markaasa xaruuriye la yidhi muctasila waxa u asal ahaa ninka la odhan jiray wasil ibnu cataa wasil ibnu cataa ninka la yidhaahdaa waxa uu ahaa arday wuxuu ahaa xasan albasri oo cilmiga ka dhigan jiray markaasaa maalintii dambe waxa la weydiiyey xasan albasri qolyo dadka qaarkood inay ahlulkabaa'irka odhanayaan waa gaaloobo miladii waa ka baxay ay odhanayaan waa kaafir marka maxaan ugu jawaabnaa baa lai isagaa shiikhu jawaabin baa marka hadalkii uu ka hororsaday markaasu wuxuu yidhi kaafirna ma aha muuminna ma aha waa faas waa mansilada dadna shiikh xalqadiisii waa ka tegey xalqad kastu xalqad kaluu ka barbar furtay oo uu dabeed marka madhabtiisa ku taqriirinayo oo uu ku sheegayo marka waxa weeye inuu kabiirada kala yimaadaa uu yahay murtakibu kabiira yani martaba u dhaxaysa iimaanka iyo gaalnimada aan labada midnaba aanu ahayn aan la odhan karin waxa weeye waa mu'min naaqisuliimaan aan la odhan karinna waa kaafir laakiin labada u dhaxeeya markaasaa sheikhu wuxuu yihi ictazala waasilun canna waasil waa naga ictizaalay oo waa naga dheeraaday sidaas aawadeed baa loogu magacaabay muctazila muctazila sidaas aawadeed ayaa loogu magacaabay waxaana leeyihiin usuul shana ayay leeyihiin oo usuushaas altawxiid ay uga jeedaan nafyu sifaat sifaatka in la diido ay uga jeedaan yani alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar oo ay uga jeedaan marka xukaamta fasaqada ah ama daalimiinta in lagu baxo oo baatil ay tahay taasina oo asalka saddexaad ay yidhaahdaan nufuud lwaciid waciidku inuu fulaayo dadka ahlulkabaa'irkii naarta inay gelayaan ilaaba ilaa weliba ay ku waarayaanna yani qaacidada baatilka ay uga jeedaan asalka afraad cadli ay uga jeedaan nafyu lqadar cadli cadaalad bay yidhaahdeen yani magacyada ay sheeganayaan waa magacyo ee asalada ka dhigan waa magacyo qurux badan laakiin waxyaalaha ay ku hadoodilayaan waa waxyaala abaadil ah taasna waxaa laga qaadanaya ashicaaraatu allamaacat albaraaqa yani shicaaraadka markay tagaa dhaldhalaalaya ee quruxda badan inaan lagu kedsoomin ee xaqiiqada markaa la eego yani aan la odhan magacani waa qurux badan yahay ama waxay asal ka dhigteen waa wanaagsan yahay oo aan lafdiga markaysa waxa la eegin ee xaqiiqada iyo waxa uu ku dhisan yahay iyo waxa uu koobsanayo waxa ku guda jiro loo fiirsan waayo alcibratu bilmusamayaati walxaqaa'iq la bilasmaa usuusha noocaas ayay leeyihin wa fii asxaabi rasuuli llahi wa fii baabi asxaabi rasuuli illahi baabka asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam ku saabsanna bayna araafidati waalkhawaarij waxay u dhexeeyaan raafidada oo shiica ah iyo khawaarijta labadaa qolay u dhexeeyaan qolyaha raafidada la yidhaahdaa saxaabada yani waa gooyeen oo waa naceen saxaabada badankooda aalu beytkana waxay siiyeen walaa saxaabada badankoodana waa gaalaysiiyeen oo ay ugu horeeyaan raggay gaalaysiinayaan abubakr asidiiq iyo cumar bnu khadaab waxayna leeyihiin haalibka saxaabadu waa gaaloobay oo milada waa ka baxay arrinka noocaasina waa gaalnimo hadii la yidhahdo saxaabada badankooda la gaalaysiyo waxaa ka dhalanaysaa in shareecadii la ibdaaliyo ila waray gaala soo rartay oo ay yani soo naqlisay lama cuskan karo in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu marka ibdaal lishariica ayay koobsanaysaa arrinkooda waxay kaloo koobsanaysaa nusuustii iyo adiladii aayaad iyo axaadiisba ahayd ee asxaabta rasuulka sala allahu alay wasalam ammaantay in iyagana la beeniyo laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fi quluubihim yani adilada yani sheegaysa inuu ilaahay ka raalli noqday yani waxaa weye sulx hudaybiya ka qayb gashay kun iyo afar boqol bay ahayd taas in la beeniyaa ka dhan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني آياتك لقوا أمانا أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم وبركاته الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم آيات قدم الصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم حاجة طلب الوقوع أمانا الله طعني ولا درنا لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي هو الذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصف إذا آه لبا أرنا لبضوا خطر يا كتاب مركا أرنك نوع سوا قال لهم إلا إذا أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم لما وقالوا ذي أرن قال لما خطر قاعدة وحوية asxaabta rasuulka wada gaalaysiisa ama badankooda gaalaysiisa ciddaas waa gaalo shareecada waa ka baxay raafidaduna saasay kusweey weliba waxyaalo dambe ay waayadii dambe soo degisiiyeenna waa leeyihiin asalka raafidana waxay ku baxday zayd ibnu cali ninkii la odhan jiray baa markii uu ay ku ag urureen oo markuu calanka taagtay marka ay u tageen markaasay yidhahdeen aan kuu gargaarne kawaran maxaad ka tihi abubakar iyo cumar markaasuu ammaanay abubakar iyo cumar oo yidhi waa wasiira jaddi awowgay oo bimacnaa nebiga sala allahu alay wasalam ah waa labadii markaa u kaalmaynayo wasiirada u ahaa waana ammaanay markaasay ka yaaceen markaasi waa rafadtumuuni rafadtumuuni war waa isoortay war waa isoortay raafido saasaa lagu magacaabay raafida ayaa lagu magacaabay qolyaha khawaarijtu aalubaytka ayay iyaguna oda ku sameeyeen jafa oo cali iyo marka aalubeytkii kale ayay ku sameeyeen jafa marka iyaguna xagga haddii laga eego waa noos yani nasab alcadaawata liahlilbeyt ahlulbeytka yani cadaawad bay marka u dhibadeen marka asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam dhammaan waa in la siiya muwaalaad waa in la wada jeclaadaa ilahay darkii waa in loo jeclaadaa awfaqa cura aliimaani alxubbu fi illahi walbugdu fi illah waa in carabka wanaag lagaa sheegaa xumaan aan lagaga sheegin waa inaan la canjarafayn waa inaan la caayin waa inaan la dacnin erayo marka waxa weeye aflagaado noqonaya xataa waa in laga ilaaliya ixtiraam iyo qadarin waa in lagula dhaqmo asxaabtii rasuulka sala allahu alay slam dhammaantood uur xumana waa inaan midnaba loo qaadin laa mucaawiya walaa cali walaa kayrum yani midnaba waa inaan uur xumo loo qaadin aladiina jaauu min bacdihim yaquluuna rabbana اkfir lana waliikhwana aladiina sabaquuna biliiman marka ahlu sunnahu ahlu beytka xaqoodii bay siinayaan asxaabta rasuulka sala allahu alay wasalam waa wada jeclaanayaan carabkoodana wanaag waxaan ahayn kaga sheegi maayaan uur xumana qaarkood u qaadi maayaan dhammaanna asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam waa wada ammaanay faslu waqad dakala fima dakarnaahu min aliimaani billah waxaa soo guda galay waxaynu sheegnay oo ka mid ah rumaynta ilaahay la rumaynaayo aliimaanu waqad dakala waxaa soo galay fima dakarnaahu waxaynu sheegnay waxaa soo galay oo min aliimaani mintu waa bayaaniya oo min aliimaani billaahi rumaynta ilaahay la rumaynaya ahaatay ayuu sheegay aliimaanu baa soo gala rumaynta la rumaynayo bimaa akhbara allahu bihi wuxuu ilaahay kaga warramay fii kitaabihi kitaabkiisa kaga warramay wa tawaatara can rasuulih si fara badanna uga soo arooray rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam muxamed wa ajmaca calayhi salafu lumma aynay ku ijmaaceen ummaddan salafkoodu kuwoodii hore asaxaabti iyo taabiciin min annahu subxaanahu fawqa samaawaati cala carshi oo ahaatay inuu ilaahay subxaanahu xumaan ka dheeraayo fawqa samaawaati samaawaadka inuu ka sarreeyo samaawaadkiisa inuu ka koreeyo calaa carshihi carshigiisana ka sarreeyo caliyun calaa khalqih makhluuqaadkiisoo dhanna ilahay inuu ka sarreeyo taas in la rumeeyo waxay ka mid tahay oo ay soo gudagelaysaa rumaynta la rumaynaayo yacni allah la rumaynayo wa huwa subxaanahu macahum aynamaa kaanuu wa huwa ilaahay subxaanahu xumaan ka dheeraaye macahum khalqiga la jirkoodu ahaaday aynamaa kaanuu meel kastay ku sugan yihiinba meel kastay joogaan oo ku sugan yihiin ilaahay waa weheliyaa yaclamu maa hum caamiluuna wuxuu og yahay waxay samaynayaan kama jamaca bayna dalika fii qawlih siduu ilaahay taa ugu kulmiyey daada laba shay waa lagu ishaari karaa mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaa daa mutacadid iyo waaxid mid walba waa lagu ishaari karaa marka mutacadid lagu ishaarayo waxay ugu noqonaysaa madkuur daa kaasoo madkuur ahaaday mid la sheegay ahaaday ka la sheegay baa wuxuu noqonayaa mutacadid ama wuxuu noqonaya mid marka xagga lafdiga madkuur bay uga noqonaysaa xagga macnaha madkuurkiibaa wuxuu noqon karaa mutacadid saasaynu uga jeeda kamaa jamaca bayna dalik siduu taa ilaahay ugu kulmiyey inuu ilaahay koreeyo iyo inuu khalqigiisa weheliyo fii qawlihi hadalkuu ilaahay yidhi huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda huwa aladii ilaahay kii weeye khalaqa asamaawaati cirarka abuuray waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin maalmo lixa gudahood ku abuuray uma istawa dabeedna ka korreeyey cala alcarshi carshiga ka korreeyey yaclamu maa yaliju fi lardi wamaa yakhruju minha yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa yaliju waxa gelaya fi lardi arlada gelaya wamaa yakhruju minha iyo waxa ka soo baxaya waagu wax allo wixii arlada gelaya waagu hadday bahalo tahay haddii mayd lagu aasayo tahay haddii wax lagu qarinayo tahay haddii wax dareero arlada markaa gelaya tahay sida biyo iyo wax lamida wixii gelayaba ilaahay waagu wixii ka soo baxayana ilaahay waagu hadday markaa yacni biyo iyo durdur tahay iyo hadday tahay waxa weeye nabaad ay tahay iyo geedo iyo hadday wax kala tahay wamaa yanzilu min asamaa'i waxa samada ka soo degayana ilaahay waagu hadday malaa'ig tahay hadday waxyi tahay wax kastaba samada ka soo degaya waagu wamaa yacruju fiiha waxa korayana waagu hadday arwaax tahay yani fii waxaa loogu tacadisiyey macnaha dakhala ayaa la tadmiiniyey yani waxa koraya ee gelaya fiiha samaawaat waa ogyeya hadday malaa'ig tahay iyo hadday arwaax tahay iyo hadday acmaal tahay camalka saalixa hadda samaawaadka la qabadsa ile yascadu lkalimu ayib walcamalu saalixu yarfacu arwaaxda sidaas ile muminiinta arwaxda muminiinta arwaxda gaalada ma galaan samada laa tufataxu lahum abwaabu samaa'i walaa yadkhuluuna aljanata xataa yarija aljamalu fi sami alqiyaada wa huwa macakum aynamaa kuntum ilaahay markaa maciinu ahaaday waa idin weheliyaa ogaalkiis iyo awooddiis iyo araggiis iyo maqalkiisuu idinku weheliyaa aynamaa kuntum meel kastaa ku sugantiina wallahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wuxuu u yahay basiirun mid u arag badan ayuu markaa u yahay والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك